bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasul bacd marka hore waa idin mahad celina bahda saxaafadda ilaah subxaana watacaala ana waxaan ku baryaaya in dagaalkiina mid miro dhala oo soomaali meel joogto wax taran oo ka dhigo intaas kadib maanta waxaa la socotay inay tahay maalintii la saxiixay xuquuqda caruurta soomaaliya waxay kamid ahayd dawladaha aan saxiixin dabcan xaaladaha iska jiray waktigaas oo dhibaatooyin fara badan iska jiray waxaan la socotin caruurta soomaalida dhibaatooyin fara badan ay ka mid yihiin badbaadada naftooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo waxyaabo tiro badan oo runtii islaamkuna uu aad iyo aad uga hadlay una kafaalad qaaday yani caruurta ay helaan laga bilaabo yani caruurtu markay urka galaan markay dhashaan in magac fiican loo bixiyo ilaa tarbiyo fiican laga tarbiyeeyo oo ay ka gaaraan rushdi waxaa la yidhaha ama ay caqligooda ku filnaaday in barbaarin lagu haayo marka xuquuqdaas caruurta ilaahay subxaanahu watacaalana uu ku siiyey qur-aanka iyo sunnada nabiga adduunkuna hadda uu gartay in loo baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda caruurta golaha wasiiradu shalay waxay ka sameeyeen kulan iyo dood sidii barnaamijkaas dib loogu eegi lahay annaguna waxaan rabnaa inaan xuquuqda caruurta in la ilaaliyo inay waajib diiniya tahay intaan meel kaleba la aado wax kasta oo wax tarayana in aan diyaar u nahay dhinaca kale xuquuqda caruurta soomaaliyeed oo baaba'san dadka soomaaliyeed iyo adduunka waxaan ka codsanaynaa in gacan la siiyo noloshooda waxbarashadooda karaamadooda iyo dumuuxaadkooda ay leeyihiin in loo suurogeliyo waxa wanaagsan oo maskaxdooda ku jira iyo iyo hanuunintooda iyo hagaajintooda adduunkana waxaan ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan laftigooda sida caruurtaas soomaaliyeed waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar loogu samaynayo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa xoogaa inaan warbixin idinka siiyo safaradeeni ugu dambeeyey oo aan ku tagnay turkiga iyo ethoobiya oo labadaba ay ka dhacayeen shirar muhiima oo dhaqaale kan turkiga waxaa ku kulmaya dawladaha islaamka waa ogtihiin soomaalidu inay ka ahaayeen xibin firfircaan waayihii hore asaaskeedina ay qayb weyn ku lahaayeen bal ay ku jireen dawladihii ugu horreeyey oo fikirkaas soo jeediy iyo kuwii shirafkii ugu horreeyey qabtay laakiin muddadii dambe dawlka soomaalida aada u yara marka si loo muujiyo dawlka soomaalida iyo ihtimaamka ay siinayso in meesha la tago isla markaasna looga faa'iidaysto in gacan la siiyo dawladda iyo shacabka soomaaliyeed runtii fursad weyna noo ahayd inaan meeshaas tagno annaga iyo ummadda soomaaliyeedba natiijo wanaagsan ayaana ka dhalatay in dawladaha islaamku ay dareen fiican qaadaan in dadka soomaaliyeed gacan la siiyo intaas markii aan ka gudbo shirkii ka dhacayay adisababa isaguna wuxuu udhexeeyey sacuudiga iyo dawladaha bariga africa isaguna wuxuu ahaa mid aada muhiim u ah oo looga hadlaayo dhaqaalaha iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo in laga faa'iidaysto khayraadka kala duwan ee bariga africa ay leeyihiin iyo imkaaniyaadka dawladda sacuudiga ay leedahay isaguna runtii fursad weyn oo noo ahay si weynna waxaa lagu taageeray in ummadda soomaaliyeed gacan la siiyo xaaladda adag ay ku jirtana la garab istaago intaas markii aan ka gudbo dabcan muddadii koobnaad oo dawladdu ay jirtay waxaa socday dadaallo fara badan iyaguna dhinacyo badan taabanaya dhismaha hay-adaha dawladda sugidda nabadgelyada dhismaha ciidanka qaranka dhamaystirka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka dibadda arrimahaas waxaa ka qabsoomay wax badanna waa dhiman yihiin duruufta wax walba aysan degdeg ugu qabsoomi karinna waxaa ka mid a duruufta adag oo dawladdu ay la jaan qaadayso rajadeenuna waxay tahay insha allahu tacaala wax badan oo isbedelaa iyo wax hagaajina in lagu guulaysto waxaan rabaa inaan dul maro beryahan waxaa laga yaabaa buuq fara badan inaa maqlaysa annaga markii aan soo maraynay nairobi waxaan kula kulanay halkaas madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo annaga ujeedadana ay ahayd isbarasho iyo waxyaabaha meesha ka dhacay oo dhibaatooyinka xilliyadii dambe in bal laga sheekaysto sidii lasea kaasha lahana laga wada hadlo nasiib wanaag wada hadalladu si fiican ayay noogu bilowdeen laakiin nasiib daro xilligii ugu dambeeyo aan ku talagalnay inaan wax saxiixin oo aan safaaradda tagnay waxaan la kulanay caqabaad taban caqabaadka qaarna waa la xalli karaa qaarna lama xalli karo kuwa waxay nagu naqdeen aan la xalli karin waxaa la socotiin waxaa ka horreeyey ra-isul wasaaraha iyo wafdi hogaaminaya inay tageen gaalkacyo arrimaha loo teganay ahayd maamul goboleedka iyo federaalku siday u wada shaqay lahaayeen in laga wada hadlo waxaan u malaynaa in la joogay toddoba maalmood intaas waxaa jira caqabaad ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisu mar walba waxay muujinayeen jiljilaad iyo tanaasul iyo issoo jiidid markii aan is aragnay wafdigii oo hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaan u sheegnay heshiiskii lasoo galay xukuumadda ay soo gashay in aan jecelnahay in la fuliyo annaga waxa aan ka hadlaynana ay noqdaan mabaadi'da guud midnimada ummadda nabadaynteeda horumarinteeda isku xirkeeda in aan ka wada hadalno kaasna aan ka wada shaqayno waxyaaba asaga uu jecel yahay in lagu daro ayuu noo sheegay ayagana waxaan dhahnay wixii waafaqsan cahdiga kumeel gaarka ah diyaara una badan waxaa waxaa la socotiin cahdiga federaalka ah annagu ma soo sameynay horteenaa la sameeyey uma samaale meel isku timid alla lagu sameeyey ha fiicnaado ha xumaado dawladdii naga horreysana kaas kusoo shaqaynaysa sidii oo ahaana loo qaatay waxyaaba badan oo yaryar waxyaaba yaryar oo la geliyay waa jiraan oo tacdiilaad ah ujeedada loo qaatana waxay ahayd ummadda soomaaliyeed maanta waxa u yaalla maadaama ay yihiin cahdigaas in la qaato isagoo laisku soo jiido arrinta federaalkana waa arrin hadda dawladdu ay ku dhisan tahay oo nina kama leexo kara laakiin haddana macnaheedu ma aha dalkii in la kala guo awoodaha dawlad goboleedyada waxay hadda dhisan iyo waxaan aan dhisnayn iyo awoodda dawladda dhexe isagaa xadidaaya haddii loo baahda in wax laga bedelana waxay leeyihiin dariiqyo loo maro marka waxyaabaha anaadka uga xumaana waxaa kamid ah haddii xataa wax laisku qabto muwaxda isku qabtaan waxaa fiican in ay iska asturnaadaan ilaa inta la iskaga soo laabto la xaliyo haddana waxaa kasii daraayba wixii laga hadlo waxaan ahayn in laga hadlo yani in laga hadlay puntland wax looma ogolaa puntland waa la xaqiraa puntland kana la yeelaa annaga ummadda soomaaliyeed nimaday noo tahay puntlandna waa dal soomaaliyeed dadka deganna waa dad walaalaheena horumarkoodaan jecelnahay nabadoodaan jecelnahay taariikhdana maalin wax dhibaato puntland ka samaynayo aan ka qayb qaadana lama hayo diyaarna umani waxaana u arkaynay inay tahay meel dawladda dhexe asaas u naga karto oo laga caabi karo oo gacan laga sii karo sidii waagii cabdullahi yuusuf joogay doortii aanay qaadan jireen haddana annaga waxaan rajaynaynay doortii oo kale inay qaataan marka runtii waxaan u aragnaa nasiib daro laakiin annaga dhinaceenna waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayna cidaan colaadu haynana ma jirto cidaan horumarkeeda hortaaganahana ma jirto cid walboo soomaaliyana waxaan jecelnahay inaan nabad iyo wanaag dalkaas kusoo dabaalno waxaana ka digaynaa ummaddan waxaa lagu soo baabiyey sideed iyo toban sana waxaan jirin oo beena oo hugaa ah marka inaan la aadin halkaas haddii dhibaato jirto waxaa la rabaa in laga wada hadlo ummadda soomaali dhammaantooda xuquuq simanay leeyihiin waxaan ogala baahan yahay inaan isu soo jiidno dalkan waxa u burburay waa cadaalad darro cadaalad darre mataqaanaa lama baana hadda inay ay dhacdo oo nina uu ku fikiraa waxaan jiri waxaan aaminsanahay haddii hadda ay noqoto khayraadka dalka ku jira khayraadku dalka soomaaliya o dhan waa ku wada jiraa habka looga faa'iidaysanaayo waxaa laga qoray sharciyaa laga sameeyey oo qoran aniga marka suurtagal ima noqonayso wax cahdiga khilaafsan inaan saxo maxaa yeelay waxa dalku dadku uu ku wada jira iyo dalku uu ku wada jiro waa cahdigaas isagaasaa la rabaa in la ilaaliyo wixiiba shareecada islaamka waafaqsan waa ogtiisa qodob ahaana loo ansixiyey shareecada islaamka inuu bays yahay horena waa ugu jirtay waana lasii adkeeyey wixiiba shareecada islaamka khilaafsan dhinacna loogama leexan kara haddii la damco qodob in la bedelana waxay u baahan tahay in la marsiiyo xukuumaddu inay ka doodo la geeyo maxay ahaato baarlamaanka la geeyo sidaasaa wax lagu xali karaa marka aad iyo aad waxaan uga xumahay ummaddii in la gelinaayo wareer iyo jiha wareer laakiin waxaan u sheegaynaa dawladda waxaa ka go-an dalka in nabad kusoo dabaasho cadaalad buuxdana dalka la gaarsiiyo horumar dabcan kaas caqabaad fara badanaa hor yaallo oo sideed iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay iyo kow iyo labaatankii sano kasii horreeyey iyo xorriyadda maalinkii la qaato wixii ka dambeeyey dhibaatooyin fara badanaa jireen dhibaatooyinkaas loogama gudbi karo maalin waxay u baahan yihin waqti badan iyo juhdi dawladduna si wanaagsan ay wadaan taas markii aan ka gudbo ayadana waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego ahlu sunna waljamaca waxaa nasiib daraa dabcan hadalka qofka in tafsiiraad badan loo sameeyo ma fiicna annaga waxa aan ka hadlayna waxay ahayd war dalkan waxa u baahan yahay dawlad annagoo dhan inaan isugu tagno dawladnimo oo aan ka gudubno qaabka jabhadnimada qof kasta oo magac dawladeed aan ku joogin oo oo urur ahaan u abaabulan oo hubaysan oo dagaalamaysa ana ma sheegi kara magaca loo bixi kara laakiin magaca iugu dhawaado waxuu noqday jabhad qola hadda sidaa jabhadaan ahana ma jirto laakiin magacyada la yaqaano oo marka qolooyinka aan dawlad aan dawlad ahayn ciidan dawlad waxaan ahayn oo hubaysan ama ciidan qabiila naga karan ama jabhaday naga karan sida lada ogyahay marka waxaan aad uga xunnahay in tafsiir khalada la bixiyo war ummadda soomaaliyeed inay dawladnimada isugu timaado oo wanaag laga wada shaqeeyo iyo midnimo cidda ay ku tahay dhibaato ani ma garan karo waa jirtaa dadka naga soo horjeeda waa oo nala dagaalamaya hadda waa nimanka la yidhaha shabaab iyo xisbulislaam oo taas wax shakiya kuma jiraan ahlusunna waljamaaca iskaashigaan leenahay waa wada shaqaynaa laakiin waxaan u soconna waxay yihiin in dawladda rasmi si rasmi ay uga mid noqdaan taas macnaheedu ma aha ahlusunna waljamaca inaysan dawladda ku jirin ahlusunna waljamaca marka aan leenahay waxaan u wadnaa yani uruqa suufiya uruqa suufiya dawladda oo dhan aba aba oo asaaskeeda ou yahay laakiin haddana dadkaan is abaabulay oo magacaas ku shaqaynayo oo ama siyaasadaan ugu shaqaynayo ama ciidan ahaan ugu shaqaynayo waxa aan rabnay inaan ka shaqayno waxay tahay inay dawladda kusoo biiraan taasaan haddan lagu gaari karaa arrinta aan rabno inaan sheegno taas aheed waa ka xunnahay marka in khalad mataqaanaa loo fasiray warkeena waxaan rabaa halkaas inaan dul istaago war ummadda inaan wanaag kusoo kordhinaa fiicana yacni hadal kasta inaan sida aan rabno ufasirano dadka aan buujinno waxba ma soo kordhinayso khilaaf dalkan waa soo daashiday sagaal iyo toban sana maxay ahayd khilaaf uu maraayo maanta waxaa la rabaa qof wa waxbo wax garta qof walba wax garta inuu qayb ka qaato horumarinta dalka intaas kadib waxaan rabnaa inaan baaq usoo jeedino beesha caalamka iyo ganacsatada soomaaliyeed ama dadka xoolaha haysta inay qayb ka qaataan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu haysato yani gargaarkooda inay qayb ka qaataan waxaa la socotiin abaaraha qaxa dhimashada dhaawaca dhibaatooyinka aadka u faraha badan oo dawladdu aysan ku filnayn marka ganacsatada soomaaliyeedna inay is-abaabulaan oo ay qayb ka qaataan adduunkana inay usoo gurmadaan dadka soomaaliyeed dhibaatooyinka soo waajahay ugu dambayntii dabcan waxaad la socotiin bil barakaysanaa noo bilaabatay oo aan rajeynayno in ilaahay dad badan na xijka u waafaji doono marka ilahay horta waxaan ka baryaynaa inuu xijkaas qaab galo qof walba soomaaliyana waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dalkiisa usoo duceeyo ilaahay nabad iyo wanaag keeno xijkana iyaga laftigooda ilaahay ka aqbalo inta meesha tegaysa dhammaan dadka muslimiinta xijka tegaaya ilaahay inuu ka aqbalo ummadaana sanadkan sanadkeeda sanadkiisa nabad iyo barwaaqo iyo midnimo iyo sharaf inay ku gaaraan arrin aan jecelaha laftigeeda inaana iska iloobinaa jirto oo somaliland laftigeeda waxaa la sheegay inay qayla ka jirto waxaan ka hadla ani waxay ahaayeen midnimo wax kale kama hadlay waxaan ka hadlay dalka dhan dhibaataa gaartay waagii kow iyo labaatankii sano melowba dhibaataa gaartay ciddii wax gaar u tabanaysana annaga waxaan diyaar unahan u aragnaa inay halkana tahay in laga wada hadlo oo dhibaatadaas soo looga gudbaa midnimada dabcan annaga xoog kuma raadinayna waxaan ku raadinaynaa walaalnimo iyo mantiq ummadda soomaaliyeed maanta mantiq lagu kala gooyaa meesha miya waa isku luqo waa isku diin waa isku dad marka haddii shale dhibaata ay jirtay maanta dhibaatadii waa la xallin karaa waxaa diyaar loo yahay in laga hadlo oo la xalliyo marka ma aaminsani gobol ama qof ama koox inay dhib ku tahay midnimada haddii shala qolo u arkaysa ay jirta inay iyaga dhibaato ku tahay hadda waxaa la ogol yahay in yani laga hadlo oo wixii dhibaato ku ahoo ay arkaan in laga leexdo haddana maadaama nidaam federaal la qaatay awoodo badan waxay aadayaan goboladaas dhibaata dar hadday ku dhacdo dhibaatada iskama dhamaato dhibaatada marka horena asbaabaa keenta ka bixitaankana asbaabaa keenta waxaa og tihiin dawladdii maxamed siyaad bare waa la dumiyey iyadana khaladay lahayd dadka kasoo horjeedana dabaan akhta ay lahayn wixii ka dambeeyana dhibaataa socotay dhibaatada in laga baxo waxay u baahan tahay dadaal in loo sameeyo qof walba dhinaca wanaagga u aago cid kastoo aaminsaneed iyadu inay ka faa'iidaysan doonto dhibaatadana waxba kama faa'iida sida aan rabo haddana meeshaan joogno ummadda soomaalida meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa waxa aan guul ku gaari karno waa inaan wanaajino xiriirka dhexdeena oo annaga cugdada nagu dhex jirta aan iska saarno umadnimo aan u istaagno gacmaha aan isqabsano aan iskaalmayno colaaddana laga gud dabcan colaadda waxaa sameynaayo horkacaaye qofaa aaminsanaay ama koox inay dan ku gaari karaan lakin dan laguma gaarin maalin walba waxaa nasiib daraa marka shacabkii in colaad cusub loo hogaamiyo oo lagu abaabulo xaqiiqadu waxay tahay haddaan dawladnimo la helin oo halkaas aan la wada aadin inaan la gaari karin dawladnimadii maxaa naga hortaagan waxaa naga hortaagan kooxo aaminsan in ayagu dalka ay xoog ku qabsadaan oo dadkii xoog ay ku maamulaan taban arrintaas ma dhici karto dawladda maxamed siyaad barre iga ka xoog badneed shacabku waa ka hor yimaadeen waa arrin meeshan waxaa loo baahan yahay inaan aadno nidaamka siyaasiga oo qof walba u saamaxaayo inuu qaato fursad fursad inuu qaato dadaalkeenuna waa inuu noqdaa dadaal dadka wax tara waxaa aad iyo aad uga xunahay kooxahaas beryahan inay aad usoo baxayaan dhibaatooyin aad u fara badan yani hadda waxaa naloo sheegayay caruur soomaaliyeed oo dalka canada laga waayay oo loo malaynayo in dalka soomaaliya ama loo soo kaxay usoo socdaan ama ay joogaanba waxaa la socotiin islaamka yani qofka dagaalada ka qaybgelaya shuruudaa loo dhig marka dad yar yar oo diinta islaamkana aqoon aan ulahayn dalkooda aan aqoon ulahayn oo waalidiintooda ay la fakadeen oo ay rabeen in ay wax u bartaan oo noloshooda ay badbaadiyaan in meesha inta loogu tago lasoo kaxeeyo halkaan la keeno yani runtii waa xadgud xuquuqda caruurtaas iyo waalidiintoodii iyo ummadda soomaaliyeed waxa ay ka qayb qaadanayaanna waa dhibaato maxaa yeelay ayagana waxbay dilaayaan ayagana dhibaataa soo gaaraysa maraykanka markii aan tagnay yani ma mari karaysid waalidiintii dadkii dhalay caruurtii halkaan ku dhimatay murugada ka muuqanaysa marka mar kale waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas inay joojiyaan sidaas oo kale waxaa la socotiin dhibaatada dalka ka jirta oo fakriga ah waaa waxaan la wada soconaa daryahan in haweenka gaar ahaan colays badan lagu saaraayo yani dharka marka waxaa la socoteen islaamka waaga uu soo degay xataa ibritaabka ay soo degeen moodeel lama shardina waxaa la shardiyey in la isfuraan inay isfuraan saxaabiyaadkii jaliilaadka ahaa waxaa laga wariyey markii salaada la gaaro kulligu waxyaalay soo qaadan jireen oo isku asturi jireen oo masaajidka ay ku tegi jireen ee cid u shardisay dhar nooc gaara ma jirin waxaa kaloo ogaateen yani horumarkaanu ma jirin warshado ma jirin dhar badan soo saara waxa uun markaa la heli kara waxay ahaayeen dharkaan laga soomaalida waxay utaqaanaa suufka ama qudniga carabiga lagu yiraha kaasaa la heli karay isaga laftigiisa xataa waxaa laga yaabaa si fiican inuusan ukaagsanin dharka ugu wanaagsan inaad inaan la gara karin laakiin qof walba waxaa lagu kas waxaa waxaa la fard la faray waxay haysatay inay isku asturto axaadiista markaad hoos u fiiriso ragga iyo haweenka yani dhibaatada dhar la-aanta ka jirtay waxaa malay karta maaha taas waxaa sii dheer waxyaaba dhaqanka soomaalida weliba aan uga dhacin oo oo runtii aad iyo aad foolxumo u ah oo ay kamid tahay yani maalan malaabista daakhiliga yani dharka gudaha laga qaato waa ceeb qof in lagala hadlo marka yani sheekooyinka hadda na soo kacay waxaa kamid ah in arrimahaas oo kale gaar ahaan shabaabku aad ugu aad ugu taxtageen waxaan leenahay diinna ma aha dhaqanna maana wax fol yani haween gaajaysan oo dhibaataysan oo welwelsan oo ka fikiraayay caruurtaada maxaa maxaa usoo heli doontaa maanta war maanta ma ma noolaa doontaa mase waa dhima doontaa mase waa dhaawacmi doontaa inaan ku mashquulino maxaa hoos ka xiran tahay waa folxumo yani waxaan umalaynaa dhaqanka soomaalidana wax weli hore u dhacay maaha hadduu jiro warkaas waxaan jeclaa lahay annagoo iska soo horjeedno o isdilayna laakiin haddana yani raalli kama nihin oo annaga waxaan diyaar unahay qof walba oo wanaag raadinaysa inaan la fariisano si qarannimadii soomaaliyeed loo soo celiyo loo looga baxo dhibaatada laakiin haddana waxaan leenahay arrimahaas aad iyo aad i folxumo waana taarikh xumo kusoo korortay dalka soomaaliyeed diin ahaanna waa wax aad iyo aad u faalay waxaa nasiib darro ah yani ganacsi in loo bedelo hadda sheekada oo maxay ahaato yani hala ganaaxo lacag ha laga qaado ha la xiro ha la garbaasho wax dhacay ma aha cumar bin khataab radi allahu canhu waxaa laga sheegay war dadka muslimiintaa suuq ilah ku garaacina waa duleynaysa marka hadda waxa socdaa waa dulli yani dadka in la dulleeyaa socot in la dulleeyaa socoto waxay ahaada maanta dadkeenu inay naga helaan inaan gacanta qabano oon gargaarno oon yani awlawiyaadkooda dabcan soomaalida waxay dhahaan xawaalo gaajo waa la arkay laakiin xawaalo dhar la-aan dhib lama arkay ma aqaano magasanaa maqasheen yani dadku gaajada waa u dhintaan lakin dhar la-aanta looma dhinta yani qofku wuxuu leeyahay awlawiyaad adi maanta waxaa kugu awlaysan noloshaada in a waxaa cuntay waxaa cabsi a heshid nabadna a heshid intaasaa ugu horeysa marka qof walba isagaaba aan aaminsanaha qof kastoo soomaaliya gaar ahaan haweenka qof walba inaan cawradiisa la arkin isaaba kaaga dadaal badan marka inaan ka fikirno war maxaa dadka muhiim u ahoo maanta aan tari karnaa yani aad iyo aad ay qurxan tahay mar kale waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'idaysto dagaal iyo dhibaato iyo kooxnimo waxba laguma gaarayo ummadda soomaaliyeed uma baahna waxay u baahan tahay maanta waa dowladnimo iyo nabad marka qof walba oo soomaali ahow inta aad dhiig muslim daadinayso ilaahayna waa ka fogaanaysa aakhiradana waa ku ciyaaraysa ummaddana dembi aa ka gelaysa haddii waxa aad danaynayso ay diin ama siyaasad yihiin diinta waxaa asaas dacwada qur-aankana waa aragteen udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcdati lxasan marka aayado fara badan oo qur-aan ah iyo axaadiid fara badan oo naga reebaayo inaan dhibaato samayno ayaa buuxaan islaamkana asaaskiisu waa nabadgelyo waa salaam ilahay asmaadiisa waxaa kamid a nabadgelyo waxa ilaahay subxaanahu watacaala aakhirada uu ku ballan qaadana yani jannada laftigeeda daar asalaamaa lagu magacaaba marka in aan noqono dad wax dila oo wax argaagixiya runtii waa aad iyo aad ay uxun tahay waxaan rabaa xadiis inaan soo qaato nabiga laga wariyey sala allahu alayhi wasalam qofkii walaalkiisa muslimkaa ku taaga bir bir caadiya qofka ku taaga yani ilaahay iyo malaa'igta iyo muslimiintu waa lacnadahay maxaa umalaynaysaa maalin walba qofka dadka dilaayo oo dhacaayo oo dhibaatada ugeysanayo marka waxaan isleeyahay dhiig muslim ilaahay looguma dhawaado waa looga fogaadaa shacabka soomaaliya cidda dhibaysa ilahay waa ka fogaanaysa uma dhawaanayso shacabka soomaaliyana waxaan rabnaa dulligaan lama qaadan kareen aanu istaagna sidaan iska qaadi lahayn waa mahadsantihin wassalamu calaykum waraxmatullahi barakatu